تمشي بخطوات تسير خلفها جيدا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك أسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad barnaamijka jamaameh magaalada tacabka iyo tacliinta طموحك واسعى في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحمل qaybta koowaad ee barnaamijkeena waxaannu isla soo dhagaysanay taariikhda gobolka jubbada hoose si gaar ah waxaannu isdultaagnay taariikhda magaalada jamaame oo hadafkeennu uu ahaa waxaan kaloo wax ka sheegnay xaaladda caafimaad ee magaalada iyadoo aynu la hadalnay bahda caafimaadka waxaannu booqanay rugo caafimaad qaybtan oo habeenadan soo aadan aynu dhex maquuran doonno waxaannu ku jeexjeexi doonnaa xaaladda waxbarashada magaalada jamaame oo aynu ka eegi doonno barashada culuumta sharciga ah iyo tan maadiga ah في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحمل sida ay ii sheegeen dadka muddada fog ku nool magaalada jamaame waxa ay magaaladan caan ku tahay barashada diinta islaamka si gaar ah xifdinta qur'aanka kariimka oo carruurta ay bartaan iyagoo aad u da'yar taariikhda ifaysa ee ku saabsan waxbarashada qur'aanka kariimka ee magaalada jamaame waxaa laga dareemayaa xalaqaadka masaajidda ah oo dadka soo xaadira intooda badan ay horay u soo barteen qur'aanka kariimka waxaa la xasuustaa in masaajidda magaalada jamaame iyo dugsiyada qur'aanka kariimka iyo goobo kale ay ahaayeen goobaha lagu barto qur'aanka kariimka markii xarakada shabaabulmujaahidiin gacanteeda ay soo gashay magaalada jamaame waxaa xoogaystay barashada qur'aanka kariimka iyo kutubada kale ee diinta islaamka sida uu inoo sheegay cabdow bashiir oo aan kula kulmay masaajidka alnuur oo uu ka socday tafsiirka qur'aanka kariimka xilligaasna uu ka mid ahaa xerta dhagaysanaysay Ee, waxbara- horta degmadan jamaama waxay caan ku tahay waxbarashada xagga diinta weligeedana waa jiri jirtay intii walaayadda islaamka timadana waa la sii xoojiyey aad baa loo waxbartay diintana aad baa loo xoojiyey magaaladan caanna waxay ku ahayd ee, xafidinta qur-aanka alkariimka dad badan oo ka soo baxay magaaladan oo ku dhashay ayaana ka tirsan walaayadda islaamka Ee, ilmaha iyagoo yaryar oo shan jira qur-aanka la geen jiray waxbarashadana waa ku fiicnaayeen diinta islaamkuna waa ku fiicnaayeen kadibna ardayda markii sideed jir sagaal jir ay yihiin iskoolaa jiri jiray iskoolka la gen jiray gaar ahaan iskoolka masaarada dowladdana iskool ay lahayd mar intiin iskoolka lagu geynin ka hor ninkan tarbiyatu diinna islaam wadanin fasal ma la fadhiisan jirin ninkii tarbiyat diinta islaamka ku fiicanna ee, nidaamkiisa la fiirin jiray iyo aqoontiisa fasilka labaad iyo saddexaada la fadhiisan jiray haddana waaba ka sii fiican tahaybo hadda walaayadda islaamka siday u timid wiilal yaryar ayaa khatiib ah xadiidkana barteen qur-aankana barteen tawxiidkana barteen annagana wakhtigayni muddo ilaa labaatan sana ku baran jirnay hadda mud- dhallinyarada xataa annaga naga dambeeyey si walaayadda islaamka ay u timid wiilal yaryaraad arkaysaa tawxiidka iyo xadiidkaba kor ka haya iyo tafsiir alqur'aan alkariim yar iyo weynba jamaame waxaa loo dhaqaaqay tacliinta ah marka laga baxo salaada subax waxaa masaajidda magaalada si toos ah kaga bilowda duruus iyo kutubo kala duwan oo ay ku xiran yihiin dad aad u badan markan dukaday ayaan ku yara hakaday masaajidka alnuur oo ka mid ah masaajidda ay ka socdaan duruusta markiiba waxaa goobtii ii dhoweyd soo fadhiistay sheekh faarax shariif oo ka mid ah culimada diinta islaamka shiikhu noloshiisa inta badan waxa uu ku qaatay fidinta diinta islaamka ah waxaana uu ka mid yahay culimada magaalada sheekh faarax waxaa hareerihiisa fadhiya xer ku xiran oo u badan ganacsato odayaal iyo dhallinyaro kolka ay cashir ka qaateen oo loo dhammeeyey ayaan ardayda ka codsaday inay ila hadlaan oo ay iga warbixiyaan kitaabka u dhammaaday iyo kan u bilowday suldaan cabdisalaam cismaan yaa hogaamisa beesha sare Ee, waxaa noo soo dhammaaday kitaab caqiida ah weliba gabaya oo manduuma ah, manhajulxaq fi lcaqiida walakhlaaq ayaa noo soo dhammaaday intii aan ku guda jirnayna ilaahay wuxuuna waafijiyey inaan wada hadalno beydkan ilaahay ee kutubo badanna waa soo qaadanayo sheekhu kheeralahaasi in badan ku dadaalay inuu macnaha un dadku intii karaankiisa wax gaarsiiyo intii ilaahay waafiji- waafijiyeyna waa un joogtay ilaahay inta maqanna ha kusoo taxo insha allahu tacaala kitaabkaas waa manduumatu daaliyana waa la yidhaha haddana waa noo dhammaaday haddana waxaan gudagelinaa kitaab kale maanta haddana oo bilaabmay asina darsigii koowaad aan ka qaadanay haddii aan wax ka akriyo waa fayaa saa'ilan can manhaji alxaaqi yabtaqi suluukan dariiqi alqowmi xaqa wayascada تأمل هداك الله ما قد ندمته تأمل من قد كان للحق يقصده sheekhu wuxuu leeyahay fayaa saa'ila midka i su-aalayow can manhaji alxaqi man- manhajka xaqa ah kuwa i su-aalayow yabtaqii xaal ay doonayaan suluuka dariiqi lqowmi qowm wadadiisa dhaqankooda xaqan dhabhaan u doonayo wayascadu kuna liibaanayow ta'amal fiiri hadaaka allaah allah kugu hanuuniye maakii qad nadamtu aan tahay ama tiriyey oo gabay anaan u tiriyey ta'amula man qof fiirintiisa fiiri qofkaas waqad kaana hada lilxaqi xaqa yaqsidu xaal uu raadina insha allahu tacaala
waayahay n suldaan cabdislaan n masaajidda magaaladan waan ku wareegay maalmihii lasoo dhaafay duruus kala duwan tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka socda dadka safka hore ku jira ee ka muuqda waa indhihii bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada maxaa u sabab ah inaad kaalin iyo door lixaad leh ka qaadataan barashada diinta oo ummaddii aad hogaaminayseen haddana aad dhankii khayrkana uga horeysaan oo safka hore aad ku jirtaan
jazakallahu khayran Eh, insha allahu tacaala horta wax walba waxa waaye ilaahay xaggiisa ay ka aadaan awood annaga aan leenahay oo maanta aan meel ku istaagnay ma laha intaan yar aan macnaha anagu hadda waliba dadka ugu liita inaan ku jirna aan qiyaasaynaa waa awood rabbaani ah ilaahay intuuna waafajiyey falidaalika haddana waa waxaan nahay dad islaam ah mar walbana waxaa waaye haddii aad bulsho hogaaminayso ama ummadda aad ku dhex jirto laga bilaabo qoyska ilaa iyo qoomka qowmiyadda aad hogaaminaysaba waxaa waaye waxa maanta aan ku dhaqmayno ku hogaaminayno diin wa diintana haddii aadan fahmin aadan baranin dad muun ku hogaamin kartid marka si dadkii jahliga iyo baadida iyo dalaalka lagu saaro dantu waxay ku gelinaysaa in adigana aad macnaha faa'iidaysato cilmigii diiniga ah si ilaahay wuxuu raalli ka yahay oo adigana macnaha ummaddiina aad ugu dhaqdo adna aad ku dhaqantid marka anagoo naftaanada ka bilaabayno waajib ilaahayna saaro waa inaan baranno kitaabka ilaahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي تبارك وتعالى ayaa ku mahadsan masaajidka darsi aad u qurux badan baa ka socda duruustoodana waa iska mutawaatir marka kitaabka madmuumada ah ee hadda dhammaaday manhajulxaq isaga bilowgiisii hal cashar inuu iga horreeya aan u malaynayaa waan la soo kowsaday ilaahay haddeerna wuu socdaa ilaahay fadligii sagaal iyo labaatankii bishan buu naga dhammaaday bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix maanta oo haddii taariikhdu laba ay tahayna waxaa bilowday manduumatulaxaa'iya marka waa ilaahay fadligii waa barasho aada u qurux badan oo aadna u fiican baan la dhigi karaa reer jamaal maanta inay heleen qof kastoo qiiro diineed leh haddii markuu arkana wuxuu aada u jeclaanayaa inuu un kusoo biiro un marka sidaasaan maadaama martina aan ahayn in darsiga iyo wanaagga u socda aan aragnayna khayr iyo wanaag badan baan kala kulannay xigtana waxaan u dardaarmayaa insha allahu tacaala in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu barakeeyo juhdiga iyo dagaa- dadaalka ay wadaanna ay sii wadaan بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد تأمل من قد كان للحق يص- يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وعن كفء تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو السمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد متودد هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند saacaddu waxa ay wax yar sii dhaaftay laba-iyo toban saac iyo daqiiqado darsi labaad ayaa masaajidka ka bilowday waxaana xilligaasi aan ku qiyaasi karaa in ay ku beegnayd laba-iyo tobanka subaxnimo darsiga labaad ayaa hadda bilaabanaya arday hor leh ayaan ku dhex arkayaa masaajidda kuwaas oo la soo baxay kitaabka loo akhrinayo waan la dhagaysanayaa kitaabka waana sugayaa insha allah ilaa laga dhammeeyo kitaabka kadibna mikrofanka ayaan la dhex qaadi doonaa ardayda oo ay iiga muuqdaan ganacsato dhallinyaro iyo odayaal si aan u ogaanno dareenkooda ku aadan waxbarashada ay haystaan في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك waagaag darsigii baa soo dhammaaday uu akhrinayay mid ka mid ah culimmada magaalada lagu soo kordhiyey markii la kala jaray labada wilaayo ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ardayda ayaan waraysanaya waxaan ku bilaabayaa qofkan الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن شاء الله تعالى horta magaalada dacwo aad iyo aad u fara badan ayaa ka socda gaar ahaan annaga cashirooyin oo mutawaatir ah ayaan qaadanaa ilaa iyo sanadka dhan ayaan qaadanaa sanad kale ku dhammaan kara cashir oo macnaha kala joojin ah ma jiro dhowr kitaab oo horaan aan usoo dhammeyn waa jirtaa laakiin hadda kitaabada aan qaadano waxaa ka mid ah sida qiraa'e qur'aan tafsiir iyo duruusul muhima kitaabka la dhaho saddexdaa kitaab ayaan qaadanaa xilligan hadda aan fadhin oo laba iyo tobankii subaxnimo ayaan soo gelaynaa cashir baa naga horeeya bacda salaad subax cashirkaa markuu dhammaado kadib ayaan anagana laba iyo tobankii aan soo xaroonaynaa ilaa iyo halka sac cashiraan qaadanaa walaal magacaad cabdiraxmaan waxaan ahay ganacsato halkan maxaa ku qaadataa halkan waxaan ku qaataa duruus oo qur'aan oo taxfiid iyo tafsiir ayaan ku qaataa duruustan ka hor ilaa meeqa idiin socotaa hadda waxay socotaa laba bilood oo kale ayay socotaa sida hadda oo maamulka gobolkana loo soo bedelay maasha allah macalimiin tayo leh iyo waxbaa la keenay abduqaadir cumar shariif nooga waran bal xalqadan u fadhino maxaad ku qaadataa waxaan ku qaadanaa ee, subaxdii hore tafsiirka qur-aanka kariimka oo laga soo bilaabayo hoos oo haddaan marayna juska labaad iyo tasxiixa qur-aan kariim kitaabkan duruus muhiima licaamatilumma ayaan ku qaadanaa subaxdii farqiga u dhexeeya waxbarashada magaalada jamaam hadda iyo xilligii hore ka hore maxaa noo sheegi kartaa wallaahi farqi weyn baa u dhexeeya waayadii hore waxay ahayd iska degmo casharaad laakiin way ka socdeen laakiin sidii hadda xoog loo saaro miyaysan ahayn laakiin hadda sidii ilaahayda ay usoo laabatay oo gobol lagu dhigay ee, daraasaadkii oo la xoojiyey haddii ay noqon lahayd ganacsatada ardayda madaarista magaalada ku yaala kulli farqi weyn ayaa maaragtay ayaa u dhexeeya sidii hore iyo hadda caruurta iyo dadka waaweyn ayaad ku dhex arkaysaa masaajidda iyagoo dhagaysanaya duruusta iyo kutubada ay luqadooda ugu akrinayaan culimo horay u joogay magaalada iyo kuwo kale oo lagu soo biiriyey fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa ma ahan wax lagu soo koobi karo hal barnaamij oo keliya balse dulucdeena waxa ay tahay inaynu dhiiragelinno dadka diinta baranaya ee reer jamaame waxaana ka cudur daaranaynaa xalqo kasta oo soddon daqiiqa ka kooban in aynaan ku soo koobi karin waxyaabaha wanaagsan iyo khayrka ka socda magaaladan سراج الوحي فينا ناشرا نور الكتاب مبددا ليلا حلك ما كنت ياتى للكتاب محطما ترضى الجلوس تكاسلا من mid ka mid a culimmada diinta islaamka ee magaalada jamaama soo gaaray aadna u nuuriyey magaaladan waxa uu hadda cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ka akhriyaa masjidka almuur darsiga ayaa bilaabanaya laba iyo tobanka duhurnimo ama lix saac qof weliba sida uu u yaqaano si loo fahmo aayadaha iyo macnahooda waxa uu sheikhu bixiyaa dadaal kasta oo xertiisa uu ku fahamsiin karo qur-aanka kariimka masaajidka ayay reer jamaama aad u soo camiraan si ay u dhagaystaan tafsiirka qur-aanka kariimka qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilada hogaamiya ayaa safka hore ka ah dhagaysiga tafsiirka carruurta ayay sidoo kale kaalintooda muuqataa oo tafsiirka ku xiran inta uusan wadaadku bilaabin cashirka waxaa ardayda laga dhagaystaa cashirka kan ka horeeyey marka cashirka uu dhammaaday salaadana aan la gelin ayaan dalbaday inay ila hadlaan qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada ku xiran darsigan xaaji xasanow maxamed cumar xaaji xasan maqsanaa jirta toddobaatan sano jir ah waxaad ka mid tahay xerta een ku xiran tafsiirka haa xaji nooga waran bal sidee u aragtaa in halkan tafsiirka qur-aanka kariimka lagu akhriyo dareenkaada alxamdulilah si fiican aanu arkaa haddii waa noo socdaa kitaabka adiga suuratu rabinaasan kasoo bilaabna haddina waxaa marana suuratulburuuja maraynaa alxamdulilah waa noo socdaa maalin ma naga baaqinin jimcaha khamiista mooye ka waran dadka ku xiran aboosta waay iyagana waa joogaan ardayaa joogto yaryaro badan odayaalaa joogaan madaxaa joogta oday oo naqowadaa joogaan qaarkooda si fiican isu socdaa kitaabka masaajida dhan kitaaba ka socdaan masaajidkan socdaal shariif faaraxa ka akhriya duhurkii tafsiirka ka socda maqrabkiina nin kala wax ku akhriya waa socda masaajida dhammaantood waxbarasha waa ka socda aad iyo aad haa isbedel fiican ala dareema bismillahi ramaan raxiim magacayga waa isaaq cabdulaahi cabdi odayaasha haa oo ku xiran kitaabka tafsiirka qur-aanka kariimka tafsiirka waxaa laga soo bilaabay birabinaas haddana wuxuu marayaa suuratulburuuji si fiican u socdaa maalintu bilowda ilaa haddana maalina kama baaqanin waa ku xirannahay dadka waxay isugu jiraan odayaal nabadoonno ah salaadiin dhalinyaro ganacsato dhammaan wax maqan male degmada jamaam xaafadad intii ku nooleed horumarka magaalada ka jira dhanka waxbarashada maxaad noogu sheegi kartaa horumarka waxaa ka jira hadda intaan xasuusto waxaa wax laga akhrinaya masaajidkan ku afar Duruus toos ah ka socoto.
Duruus toos ah ka socoto kuwa habeenkii laga galaa towxiid ee axaadiid inta hadda waxaa ka socda kitaab tafsiir qur-aanka kariimka si fiican aan ugu socotaad bulshadana si fiican ay uga faa'iidaysanaysaa waxaan u soo jeedinayaa dadka aan imaanayn oo fursaddan ka faa'iidaysanayn inay soo haleelaan kutubadaas macallinka wuxuu noo ballan qaaday saacad walbood qabsataan in cashirka uu idin gelayo toddoba saac ninkii rabo ninkii laba saac rabo ninkii bacdal ceshi rabo xil alaal xilligii u baahantay inaan cashirka gelayn macallimiintaasay noo ballan qaadeen reer jamaama waxaa lagu tilmaamaa dad diineed oo iyagoo yaryare qur-aanka ay barteen markii magaalada aan ku wareegay dad caamo ah waa yaryihiin magaalada in lagu arko qof weliba in uh, kutaabada dhegaysanaya waa ugu yaraan dad qur-aanka soo bartay waaye bal ka waran taariikhdiina dhankaasi ku aad wallaahi reer jamaamo dad ahludiin waaye balse waxay ku jiraan tartamada markii la qabto magaalooyinka ugu horreeya oo ku guulaysta tartanka xagga qur-aanka madarasooyinka wax lasoo koogi kara maaha oo waxbarashada ka socoto rag iyo dumar iyo ciyaalba inta u dhexayso boqolkiiba boqol
n nabadoono badan ayaa tafsiirka qur-aanka kariimka dhegaysta baas ibraahim ayaa ka mid ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واس إبراهيم شريف بشير ومعي baas ibraahim ogaaska beesha ashraaf waxaa nooga warbixisaa tafsiirka goortuu idiin soo bilowday iyo hadda uu socdo meesha idiin maraya iyo sida looga faa'iidaysto ما شاء الله تبارك الله تفسيرك وحو بالله مالين أحد أه تاريخنا أي تهي لحظة بشا لواتي سيديد بشا لحد كن أفر بقول أفرتني لح ونادي أنت laba iyo tobanaad bisha laba iyo tobanaad labaatan iyo sagaal labada kun labaatan iyo afarta maalinta ayuu bilowday tafsiirka wuxuuna ka bilowday masjidul nuur ee ku yaala degmada jamaame insha allahu tacaala wuxuuna ka bilowday tafsiirkaas qul acuudu birabinaasi uu ka bilowday maantana wuxuu marayaa wasamaa'i daat alburuuj uu marayaa aad baa loogu faa'iidaystay tafsiirkaas waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad in insha allahu tacaala culummada rabbaaniyiinta ee xarakada shabaabta mujaahidiin inay noo soo diraan mar walbaba culummada noocan oo kale oo balaaqada leh oo gelinta wanaagsan aad iyo aad buu tafsiirka sheekha akhriya u wanaagsan yahay kadhaadhicintiisana way wanaagsan tahay waa loo bogay waxaan dhihi karaa degmada jamaame afartan sanaan jiraa ee tafsiirna kan iguma horraynin ee ma arag weli tafsiir nin soomaaliya culummo uu akhrinayo oo u dhigma tafsiirkan weli ma arkin maasha allah tafsiirka waa isa saar waaye fahamkiina macnaha sheekha aad buu wax noogu dhaadhiciyaa ogaas ibraahim n odayaal dhaqanaa qaybka ah in tafsiirka qur-aanka kariimka adaa ka mid ah sida idinku suurta gashay inaad wax barataan dhanna bulshadiina aad hogaamisaan oo masaalixda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin aad kala dhex dhigtaan aad bay noogu suur gashay horta waxaan eh, dad annagoo dhaqan haddaan nahay waxaan u dhisannahay eh, dhaqan diineed aan u dhisannahay maadaama shareecada islaamka qur-aankeeda aan sheeganay waa inaan diinta islaamka barannaa marka way jiri jireen odayaal dhaqan way jiri jireen laakiin ma ahayn kuwa ku dhaqanka shareecada u shaqeeya Eh, barnaamijkan wuxuu soo bilowday maalintai xarakada bilaabatay uu soo bilowday in la diyaariyo odayaal u diyaarsan dhaqanka islaamka marka hadday tahay dhaqanka islaamka inaad sheegato waxaa laabudaa inaad diin barato ood halqooyinka amaato ood ka muuqato jamaacaadka aad ka muuqato safka hore lagaa arko sababtoo ah eh, nin hoggaan baa tahay hoggaankana waxaa la rabaa miraayadoo kale waay dadku waa isku fiiriyaan haddii adig safka hore lagaa waayo raacyadaadii lama arkaayo marka waxaad ku qasban tahay in safka hore laga arka adiga say dadkaaga kugu daydaan in mas-uul ka tahay culammada hadda joogta magaalada joogta degmada jamaame gobolkan jubbada hoose aad degmada jamaame joogto wax hore aan u argan maaha isleena waa dad aad aad iyo aad macnaha loo soo diyaariyo waa bismillaah magacayga waa cabdifataax xasan maxamed adiftax salaadiinta magaalada ka mid taha soomaa haa yaa hogaamisaa beesha mudullood tafsiir ayaa ka socda masjid nuur ee degmada jawaame dareenkaygana aad u kacsan yahay maxaa yeelay kheyr ayaa ka socda ummadday dhanna way joogtaa maxaa yeele culummo ayaa noola soo diray oo xarakada nagu soo dirtay maktaba dacwo ay noo soo dirtay ilay ilaahana mahad iska leh culummadaasoo u diyaarsan ummaddan inay wax barto masaajida badana aada u casharada uga socdaa haddii aan lahayd towxiidka axaadiista tafsiirkan masjidkan ayuu noogu socdaa annagana aadaan ugu dho- wax ugu baranayna safka horena ayaan ku jirnaa odayaasha waa kasoo baxay markaan dhallinyarada ayaan imaanaya ee tafsiirka dhegeysanaya magaca bismillaah magacaygu waa qaleey dhalinyarta ku nool degmada jimaaman gaar ahaan jubbada hoose hadda aan dhex- aan kula hadlaya waxaan dhex taagan yahay masjid nuur halkan kheyraad badanaa ka socda oo ah tafsiirka qur-aanka kariimka wuxuu ka bilaabay sheekha kheyr allah siiyo hoos ayuu ka bilaabay barbinaas ayuu ka bilaabay haddana wuxuu marayaa tafsiirka qur-aanka kariimka wasmaaya telebruuj waxaan leeyahay sheekha kheyr allah siiyo aad iyo aad sheekhan waxaan sheekh fiicanaan dhah karaa sababtoo ah markuu cashirka noo aqriyo mar kasta nagu soo celinaya wuxuu leeyahay dhexdiina isku celceliya si carabka hadduu qoyon yahay sheekhan waxaan leeyahay marka koowaad had waay mar labaad inuu noo celiyo midda kale aan usii baaqaya dadka waxaan leeyahay dhalinyarta saxbiyaalkiya meelaha iska fadhiyaan war fursadan ka faa'iidaysta masjidka imaada kheyraadka ka socda midda kale aan kusiihay waxay tahay oo aan kusii raacinaya waxay tahay tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa qur-aanka fasiraadkiisa sababtoo ah qur-aan haddaad baratid wanaad fasiraad barataa weli waxaan jecelnahay sheekha inuu naga taga ma ahan midda kale aan kusii raacina waxay tahay anigoo ah dhalinyarta ku nool degmada jamaame waxaan halkan baaq u jeedinayaa een, dhammaan dadka bulshada ku nool degmada jamaame waxaan leeyahay hadda waad dhammaantiina waxaad maxog u xirateen inaad oo diintaad aad barataan dadka shalay jahilay aheen hadda kuley mugdiga ku jireen dadka hadda iftiin ayay soo galeen waxaan leeyahay dadaala hadda waad arkaysaa naftarkaaga masaajidka aad buu u buuxa marka marka siixay dadba waa imaanayaan anigoo qalay ah qalbigayga aad buu u qa- u qaboojiyey tafsiir qur-aanka kariimka cabdirashiid jumcaali maxamuud cabdirashiid in maqsana jirta labaatan iyo kow sano tafsiir qur-aan kariimka marka la bilaabaya ma joogta bilaabiisaa waa joogaa magacayga waa cabduljaliil maxamed dhallinyarada tafsiir ku xirnaa ka mid tahay sooma haa sida aniga aan dareensannahay waxaa weye cilmi lagu lahaa noo imaaday waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano qolada bannaanka fadhisan waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan oo maxaa yeelay cilmiga waxaa weye sidii hore markaan waqtiyaha hore si aan ku maqlayn maclimiinteena markay noo sheegaan cilmi oo waxaan maqli jirnay loo xiriirsanayo laakiin cilmi oo xir ah ayaa noo imaaday cilmigan marka waa in laga faa'iidaystaa saas daraaddeed maxaa yeelay cilmiga dadka bannaanka fadhiya waxaa weye fadhikudirar iyo waxaasay u fadhiyaan fadhikudirarkana waa lagu daalaa laakiin cilmiga markaad daraasaynayso khaas ahaan markay qur-aanka aad daraasaynayso waa inaad ka faa'iidaysataa maxaa yeelay sheekheena imaam shaafici wuxuu leeyahay wa khayru jaliisin laa yumallu xadiiduhu fatardaadu yasdaadu fiihi tajamula macnaha cilmiga markaad da- daraasaynayso daal iyo wax soo idil ma dareemaysid waxaa ku siyaadaya qurax iyo dhaldhalaal markaas daraaddeeda waxaan leeyahay qolada oo bannaanaha fadhiyaan oo idil inay kasoo faa'iidaystaan walaayadina way noo dadaalaysaa culummo oo cilmiga zaad u yaqaano maclimiin ayay noo keentay waxaan leenahay haanoo siyaadido kheyr allah ka siiyo
طموحك واسع في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك waxyaabaha aan la farxay ee isoo jiitay waxaa ka mid ah in masaajidka dhexdiisa aan ku arkay carruur fooda gelisay da'da toban sano kuwo kalena ay laba ama hal sano u raacdo kana mid ah dadka dhegaysta tafsiirka qur'aanka kariimka ee ka socda masaajidka alnuur carruurta ayaa dusha ka haya oo xifdiyey macnaha ilaa iyo hadda suuradaha la sharaxay axmed maxmed cusmaan axmed een waxaad ka mid tahay soomahan carruurta een ku xira tafsiirka aa tafsiirkaada u xirnaay suuradee la mara suurta buruujaad la marayaa markii lasoo bilaabaya ma joogto haawaa joogo kow waxaa laga soo bilaaba qulcibir binaas meeqsana jirta afar iyo toban sano sidee u aragtaa tafsiirka adoo da'dan jirto inaad la qabsatid oo la bilowdid maasha allah waa qurax waaye, waa fiican alxamdulilah dadka dhan hadde oo ilmi yariiska taa way ku xiran yihiin tafsiirka caruurta weyn oo waxaan fa- oo oo banaamaha fadhiya waxaan leeyahay kusoo xirmaa tafsiirka waa- waa qiimo aad ayuu leeyahay ninkii tafsiirka barto carabin iyo waxaas wax la- waxba lama aha waayo aad baad maasantaa magaca cabdishtuur xamdi sheekh cabdishakuur tafsiirka ma dhigataa haa meeqsana jirta tobantuu sano koo iyo toban sano haye markii la bilaabaya ma joogto haa een maxamed cabdulaahi meeqsana jirta kow iyo toban ay suurad noo akhri bismillaahi aalamidiisa ee bilaahi arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim naxariis gaaraan naxariista qul leh nabiga waa acuudu waxaa kamin galaya birabbi naas dadka rabbiyooda maliki naas dadka boqorkooda ilaahay naaska dadka ilaahooda min shari shartaasoo alwaswaasi dad wax waswaasiyo alkhanaasi ee qarsoon yesuusi kan wax waswaasiyin fii suduuri naasi dadka laabahooda min aljannati jiniya wannaas iyo biniaadamka xamse khaalid xamse soo dhow meeqsana jirta labiyo toban sano ay maxaa akhrinaysaa suurad ka mid ah tafsiirka bismillaah alamiin ciisaan kablaha alli arraxmaan naxariis guud naxariista alli arraxiim naxariis gaanaha naxariista qul dheh nebiyo wallaahu alla axadun waa keli allaahu alle asamad waa sayid doqdan lam yalid lama dhalin walam yuulad waxna ma dhalin walam yakun um sugnaan loo asiya kufwan axad kufwan ruux axadan wak jasaakalla khayr markale idin maaya
sidoo kale masaajida kale ee ku yaala magaalada jamaame waxaa ka socda duruus ku saabsan caqiidada akhlaaqda iyo towxiidka masaajidka quba ayaa ka mid ah masaajidaasi marka laga baxo salaada maqrib waxaa si mubaashir ah u bilowda kitaab uu akhrinayo mid ka mid a culimmada diinta islaamka ay yimid magaalada kitaabkan oo usuul halaatha ah waxaa ku xiran oo ka faa'iidaysta dad badan oo sida aan horey usoo sheegayba ay ka mid yihiin odayaal dhallinyaro iyo caruur masaajidka quba dhexdiisa ayaan ku waraystay qaar ka mid a dadka dhegaysta ee ku xiran kitaabka cali xuseen farxaan suura talaasa risaalada ah ayaana looga bilaabay caawa gowgowwa damiga kitaabka dhegeysiisa kugu hore kitaabka in badan waa iska dhegeysta laakiin sidaa hadda la igu aqriyay aan u fahmi u fahmin maadaama ii sheegay walaalkii iga horeeyey uu bilaabay ee waa daliilu siyaam ee haddaan ka bilaabo kahor maa ka akhrinaysaa haa waa xidsantahay haa waa daliilu siyaam sida soonka kita- markii haddaan ka hadlo soonka ahaan waxaa u daliila allah subxaanahu watacaala aayadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun inaan ii sheegay nin walba saaxiib uu leeyay amase walaal uu leeyay xaafadda hadduu joogo hadduu oo derbiyada fadhiyo inaan keenno oo ii sheegay kitaabkii waxbarashadii oo ay kasoo qayb galaan wax badanaan ka codsanay dadna waana soo dhacay dadna waa shaydaankii aa ka qaalib noqday marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay inuu ilaahay uu soo hanuuniya alla subxaana wa tacaala aga baryeena qaarna wayna soo raaceen qaarna way naga naga adeegeen waxaan allah ka baryeena inuu ay ay insha allahu tacaala ina soo raaci doonaan andiftah abdullah marka hore sidee u aragtaa kitaabkan la idiin akhrinayo ee masaajidka ka socda maxay tahay in fikirkaada iyo aarahdaad ku aad runtii waxa aad iyo aad u qaalisan waaye maadaama dad muslimiin aynu nahay waxa u qaalisan ay tahay ahaysano diinta islaamka inaan barano diinta islaamka dadka muslimiinta waxaa la rabaa diintooda inaysan jaahil ka noqon ay bartaan wixii alla subxaana watacaala ugu deeqay oo ah diinta islaamka marka waan ku farxsanahay boqolkiiba boqol culamo noo joogto masaajidda duruus ba ka socoto alxamdulilaah annagana cashirka caawa waan ku taxanahay kitaabkaad waxaan dhegeysanaa thulu thalaas ayaan dhegeysanaa luqadda soomaaliga ayaa lagu sharaxayaa kitaabka waa nicmo in ka mid ah in nicmooyinka allah subxana watacaala na siiyey si gaara idinka ka waran qaabka loo sharaxayo in fahamkiina waa sidee runtii boqolkiiba boqol waxaan is dhihi karaa sheekh waxaan ahaa sheekh hadsu wax u sharaxaya u sharaxaya weli hore uma soo dhegeysanin waana macallinkii igu fiicnaa runtii inaan wax dhegeystay inaan wax fahanto way kala tahay cashirkan runtii aad iyo aad baan u fahanay alxamdulilaah shawkaan cabdiqaadir cali showkaani maq sana jirtaa kow iyo toban sano bar usuulu talaata akhrisataa ka waran ma kuwii culus yaa mase waa xidi kartaa waa xifdan karaa maxaad u akhri kartaad aslu lawal macrifatu rabbi faidaa qiila kadii luu yiraahdo ma rabuka rabbiya waa keefa qul dheh rabbiya rabbiya allah waa alle alladii allahaasoo rabbaaniya barbaariya waa rabbi jamiic alcaalamiin caalamkoo dhan barbaariya binacamiya nicmadiis ku barbaariya waa waasaga maxbuudi mid la caabudo le- leysa lii anaga ma aanin macbuudu mid la caabudo sawaa wuxuu kale wadaliilu xudlila qowluhu tacaala alle saraadarkiisa alxamdu maad lilah alle u sugnaata rabbilcaalamiin caalamkoo dhan abuur wakullamaa siwallaahu alla wuure waa caalamun caalam waana anaga waaxidun hal banaa min daalika arinkaas alcaalam caalam faidaa qiila laka hadii luu yiraahdo ma carafta rabbika rabbika maxaa ku kartay faqulna biaayaati aayaadkiisa aan kartay waa makhluuqaadka iyo makhluuqaadkiisa kitaabka waxaa dhegeysanayay ganacsato odayaal dhaqan caruur een mid ka mid ah nabadoonada ayaa iga hor muuqda magaca geedi maclamar baa layidhaha giido beesha hoggaanka u ahayd ta ahayd beesha degodi beesha degodi insha allah waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan kitaabka tawxiidka oo aad iyo muhiimad weyn u leh ayaan macnaha ku qaadanayna mad- een masaajidkan masjidkan masjid quba marka kitaabkana aad baa duruusiis meel fiican bay noo maraysaa in badan baanu macnaha een, ka faaidnay wax badan baan ka faaidnay waxaana jecelnahay inta noo dhiman inaan ka dhammaystirano insha allah weliba marar badan aan taradudku samayno oo kusoo celceshano ayaan jecelnahay maxaa odayaasha ugu baaqaysaa odayaasha waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb galaan duruusta ay ka socota masaajidada masaajidada badan oo degmada ka mid ah ayaa waxaa ka socda duruus fara badan in duruustaas casharada eh, diiniga ay ku xirmaan si ay ugu fududaato hogaankooda ama maamulkooda ay ummadda ay hogaaminayaan shareecada islaamka ay ku hogaaminayaan si ay ugu sahlanaato ilaa qof aan shareecada islaamka ama diinta islaamka wax ka baranin ummad ma hogaamin karo tawxiidka kitaabkan ayuu aad uga hadlaa kala dhidhigaa ma loo baahnaa aad iyo aad baa looga baahnaa waayo waxaa lagu kala wuxuu kala saaray ee, shirkigii iyo een, baadilkii iyo xaqigii buu kala saaray xalaashii iyo xaaraantii buu kala caddeeyey sababtoo ah waxyaaba badan waa ummadda isaga qasnaa marka hore waxaad moodaa hadda sida wa- waayihii hore ama inta badan dadka hadda loo badan yahay, waxyaaba badan oo xaaraan loo malaynaynin baa jira sida dadka markay geeriyoodaan xoolaha la qalayo kale ama raashinka la samaynayo kale een, waxyaaba badan buu noo kala saaray wixii ilaahay khayrkiisa loo qala inay xaaraan yihiin buu kitaabka noo caddeeyey in badan wax badan buu nutusiyey kitaabka dhegaystayaal waxaa iga wargelin ah in ay jiraan masaajid kale oo ku yaala magaalada jamaameh oo ay ka socdaan duruus kala duwan waxaana wakhtiga aan haysto uusan ii taabagelinaynin in aan soo gudbiyo duruusta kala duwan ee ka socota masaajiddaasi طموحك واسع في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xalqada labaad ee barnaamijka ah jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta intaan xalqada saddexaad ee xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تمشي بخطوات تسير خلفها جيدا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد